magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay tababarkan oo ku saabsanaa hal abuurka ganacsiyada kaasi oo uu soo qabanqaabiyey sanduuqa horumarinta dhallinyarada somalilan aqoonkororsigan oo socon doona muddo shan maalmooda ayaa waxaa loo qabtay macalimiinta jaamacadaha maamulkaasi si loogu dhiso aqoonta iyo xirfadaha lagama maarmaanka u ah hagista dhallinyarada hal abuurka ganacsi leh cabdirasaaq muuse faarax wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ee somalilan ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarkan ujeeddada laydinku yeedhay ee aada halkan u fadhidaan waxaa weeye inaad dhallinyarada gaadhsiisaan fariinta saxda ah ee lagu barayo bal sida ay u ganacsanayeen xirfad ahaan oo shaqo abuur iyagoo ay u samaysan lahaayeen isla markaana dhaqaalaha lagu maalgelinayo ay u maamuli lahaayeen sida ugu beekhaaminta badan isla markaana loo abuuri karo dhaqaale ama faa-iido dheeraada inay iyaga ka soo gasho aada iyo aada baan ugu faraxsannahay inaan saaka idiin furno tababarkan lagu tababari doono dhallinyarada ka qeyb qaadanaysa shaqa abuurka somalilan ay u sameyn doonto dhaqaalaha investmentiga ay siin doonto isla markaana ay ka faa-iideysan doonaan tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya in dhallinyarada har abuurka ganacsi leh ay ku dhiiradaan sidii fursado ganacsi ay u samaysan lahaayeen si ay uga maarmaan inay ka tahriibaan dalka